بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo soddonaad ee هذا كتابك أبي شجاعة وحنا سوتش إذن يا شيخ محمد شيخ عمر ترري
Een, waxaynu halkaa hore kusoo aragnay ragga iyo dumarka inta dhexlaysa ragga iyo dumarka inta dhaxal qaadan karta ee wax dhexlaysa marka raggu waa toddoba buu ku yidhi waa toban dumarkuna waa toddoba haddii lasii yaro kala sarrifo ragguna shan iyo toban buu noqon karaa dumarkuna toban li'annahu tiradan ragga ee uu kuu sheegay ayaa qaarkood yaro labanlaaban yihin oo marka uu ku leeyahay ee, al-akh walaalkii kolkuu ku yidhi walaal walaalba wax dhexla dee walaalku mar wuxuu noqdaa walaal xagga aabba iyo xagga hooyaba ah marna wuxuu noqdaa walaal xagga aabbo qura ka dhintay kala walaala marna wuxuu noqdaa mid xagga hooyo kala walaala saddexdaa hadduu midi sheegan yahay laba kalea kuwo silaalkaa ibnul akh ina walaal buu ku yidhi isaguna qofka dhintay kii ay walaalo ahaayeen dee walaalkaasi xagga aabba iyo xagga hooyo iyo mid xagga aabba ah labadaasi inanka ay sii dhaleen marka hadduu midi sheegan yahay ku kalea kuwo sila adeerkuna waa adeer aabbiyo mid hooy ee mid een labadaba ah ibnulcamkiina waa saasoo kale ina adeer adeerka dhalay qofkan dhintay dee xagga aabbiyo xagga hooyaba ka uga ahaa ama xagga aabbo uga ah iyo een iyo ibnucamkoo saasoo kale ah adeerkiibaa laba laba ayuu tusinaya eraygu ibnulcamkuna labuu tusinaya ibnulakhuna labuu tusinaya marka erey quroo laba loo wada isticmaalay dee mid saddex midh baa ka soo baxay iyo akhoo laba ka soo baxeen shantaa marka shan iyo toban bay noqonaya dumarka kolka la idhaahdo hadduu halkan toban sheegay tobanka marka lasii kala fidiyo hadduu toddoba sheegay marka lasii kala fidiyo toban bay noqonaya oo see u noqonayaana waxa weye dee kolka uu yidhi aljadda ayeeyu ayeeyadu way ka duwan tahay awowga awowga waxa dhaxla un awowga aabbo laakiin ayeeyada ayeeyda aabbo iyo ayeeyda hooyaba waxbay dhaxlaan marka labada ayey hadday mid sheegantay ta kalena way ku hoos jirtaa waxa uu ku leeyahay al-ukhtu walaal dee walaashaas tii qof ka dhintay xagga aabbo kala walaalhayd iyo tii xagga aabbiyo xagga hooye kala walaalhayd iyo tii xagga hooye kala walaalhayd saddexdiibaa midi sheegantay laba kalea ku hoos jira laba ukhto iyo ayeeyo saddexdaasaa loo geeyay toddoba marka la yaro kala fidiyo un weeye laakiin dardo magacii waa sidii un waxa uu marka halkan ku xusayaa inuu sharxo saddexda aayadood ee suuratu nisaa ku sugan aayadda koob iyo tobnaad aayadda labiyo tobnaad iyo aayadda suuradda u dambaysa Ee, qof dadkuna marka ay wax dhexlayaan qof waxa uu leeyahay qadar cayiman oo baabkan imika waa dadka wax ku dhexli doona qofna waxa uu leeyahay wixii baaqi ahee soo hadha haddii aanay jirin cid kale oo wax la dhexlayso qadar mucayana wax ku dhexlaysa haddaanay jirinna xoolahoo dhan buu wada qaadanaya tusaale inankii oo kale maalan ama inanka inankiisi markuu wax dhexlayo dee ama baaqi unbuu sugaa ama xoolaha dhammaantoodba wada qaadan karaa hadduu inan aabbihi dhinto oo wax la dhexlaaba aanay jirinba ama wax nasiib wax ku qaata dee xoolahoo dhan buu iska wada qaadanaya haddii cid nasiib wax ku qaadanaysa ay jirto meydka aabbihii iyo hooyadii iyo ooridiisi iyo waxaasi ay joogaanna baaqigu ku xisaabtamaya markaana marka dadka halkan lagu sheegayaa waa dadka aayaadka aynu sheegnay ay ka warramayaan habka ay wax u dhexlayaan oo qolo waliba qadar cayiman bay wax ku qaadanaysa Ee, sidaasaana marka ilaahay tabaaraka wa tacaala aanu rasuul iyo cid kale toona ugu hadlaynin dadkii dhaxalka lahaa ee raggii iyo dumarkii cid walba waxoodii ayaa nasku usoo cayimay nebiguna calayhi salaatu wasalaam taasuu ummadda ku dardara waxau ihi alxiqu lfaraa'ida biahliha intaa ilaahay uu qadaray mid walba ciddii ilaha la siiyo famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar wixii soo hadhana ragka ugu dhow ee la baale ragka ugu dhow ee la baala siinaya marka haddii aad dadka qaarkood halkan ku arki weydo habkii ay waxu dhexlayeen sida walaalihii inamadii waxaad ogaanaysaa inay yihiin dadka baaqi sugayaasha ah ee tolka la idhaahdo sharciguna casaba uu ku tilmaamo oo sida aynu had iyo jeer innagu xasabada u naqaano iyo sida casabada sharcigu uu tixgelinayaabaa kala duwan axyaa xasaba bay idhahdaan soomaalidu inkastay nebigana u tiiriyeen bay idhahdeen nebigaa wuxuu yidhi axyaa xasaba dee waa af soomaali taasiye axdu illa waa af soomaaliya nebiguma odhan calayhi salaatu wasalaam ee wuxuuna eega jeedaanuun ma laha nebigaa yidhi ha loo naxariisto dadka xasabada ah xasaba waxay soomaalidu markaa u yaqaanaan wixii qaraabo ah ee weliba aan xagga tolka ahayn baa inta badan loo yaqaanaa sidaa daraaddeed halkan alcasaba haddii aad aragto waa baaqi sugayaasha ama wadarta maalka o dhan cidda wada qaadata wey marka dadka aad halkan ku arki weyda dhexlayaasha ka mid ah ee aad taqaanay waa dadkaa waxa uu ku uhi walfuruudu lmuqadaratu fii kitaab illaahi tacaala nasi waa baabka nasiibka cayiman ee qur-aanka ku cayimani waa sittatun waa lix lix siyood buu qur-aanku tilmaamay dadka wax dhaclee qadar mucayana qaataa inay ku qaadan karaan oo lixdaba aad ka helayso labada aayadood suuratu nisa haddaad akhrido aayadda koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad bilowga suuradda alfuruud qaybaha waxaa la qeybiyey almadkuuratu lagu sheegay fii kitaabi illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa sittatun waa lix waa aayadda tobnaad iyo koob iyo tobnaad isagu markaa yidhi iyo boqol iyo lix iyo toddobaad laakiin labiyo toban ahayd baan filaya labada aayad koob iyo toban iyo labiyo toban waaye ka u horeeyaa waxa weeye annisfu dad baa jira nus qaadanaya waarubuc iyo dad rubuc qaadanaya waa humun dad sideed meeloodoo meel qaadanaya waa huluthaani iyo dadka qaarkoodoo saddex meeloodoo xoolihii laba qaadanaya waa huluthu iyo dadka qaarkoodoo saddex meelood marka xoolihii loo dhiga meel qaadanaya waa sudus iyo dadka qaarkoodoo lix meelood marka xoolihii loo dhigo meel qaadanaya ka u horeeya annisf waa shaygii oo laba loo qaybiyey rubuc shaygii afar loo qaybiyey thumun shaygii oo intiisii badnayd ay soconayso waxaan leeyahay thumun sideed meelood oo meel waaxid calaa amaaniya huluthaan waa itnaani calaa alaat thuluth waaxid calaa alaat sudus waaxid calaa sita sidaa weeye marka intan oo dhanba dadka wax qaybsanaya dhexalka qaadanaya qolabo qori bay wax ku qaadataa intan marka waxaa kula gudban inaad ogaato bal qoryaha noocana ama qusumkan iyo qaybtan qayb walba cidda wax ku qaadata si aad u garan karto qofkani had iyo jeer marka uu wax dhexlayo inta jeera wax inta meelood oo wax ku qaato wuxuu ku uhi fa nisfu fardu khamsa nus waxa uu faral u yahay shan qolo haddii lagu idhaahdo dhaxal baa la qaybsaday oo nus baa hebel la qaateen hebelladaas waa inaanay kuwan ka bixin soo socda daruuri ma aha inay intani isku soo wada ururaan oo nuska ay isugu yimaadaan ilaan shan nus ismaba qabanayse dadkani ma wada kulmayaan inta badan laakiin qaar baa ka joogaya marka had iyo jeer dhaxalka la qaybinayo albintu waa inantii inan iyay u tahay dee qofka dhintay bintul ibn inanka inantiisii macnaha waa inan awowlooyaho qofkan dhintay waa awowyah ama dee oridabaa inanteedii tinankeedu kii tii uu sii dhalay waalkhtu walaashii weeye walaashi qofka dhintay ay walaalahaayeen min alabi waalum xagga aabbiya xagga hooyaba qofkan dhintay ka walaalayeen iyana way dhacdaa mararka qaarkood inay nus wax ku qaadato waalkhtu min alab walaasha xagga aabba ah oo qofku macnaha walaal waxay kala tahay qofkan dhintunbay xagga aabba walaal kala tahay mar walba maaha waa xaaladaha qaarkood wazawju iyo saygii ama ninkii weeyi xaaska ahaa markay xaaskiisii dhimato idaa lam yakun macahu walad ubad la joogaa markaanu jirin oo oorida dhimata ay dhashay xoolihii ooridani ka dhimatay ooridiisu ka dhimatay nus buu leeyahy waxaad ogaanaysa marka dadkan sidan waxu dhexlaya xagga dambena qaar baa ku iman doona iyagoo isbedelay oo mar iminka nus bay wax ku qaateen oo aragtay haddana qaarkood baa intay nuskan ka guuraan meelaha soo socda haddana wax ku dhexlaya leanna dhaxalkii baa isbedbedelaya marka la tixgeliyo qofkan dadka la joogo kolka la ysu geeyo ayuu kol qofku nus qaadan karaa kor rubuc buu tegi karaa kolba meel buu guurayaa marka waxaa muhiimahun isbedbedelka inuu dee qofku la socon karo oo ixtiwaa uu ku samayn karo qofkan wixii ogaanaya sharci ahaan u eegaya qofku maalinba halku taagan yahay mid mid aynu usoo qabanno albintu waa inantii raqam arbaca waxa u daliila aayadda ilaahay uhi wain kaanat waaxidatan falaha nisfu ayaa ilaahay oo aayaddaa ku yidhi wain kaanat waaxida hadday mid qura tahay nus bay leedahay macnaheedu waa maxay nin baa dhinta wuxuu ka tegey inantiisii ciddii doontaadaha wehelinayso laakiin iminka waxaa looga jeedaa inan keliya oo aanay la joogin hablo kale oo ay walaala yihiin oo aanay la joogin inamo kale oo walaalaheeda inantiisiiyo quru ka tegey marka sidaa ilaahayba aayadda uu ku sheegay sheekhuna uu ku sharxayo nus bay leedahay xoolii labaa loo kala jebinaya bar bay leedahay barhka kalena dee qofkan dhintay cidda u xigtee tolabaa qaadanaysa haddii dad kaloo ahlulfaralihi ay jiraan oo ama saygeedii uu joogo ama qofkan dhintay dee aabbihii iyo hooyadii waxaasi ay joogaan iyaguna dee dhaxalkooday leeyihin laakiin inan baa waalidkeedii dhintay keligeedna joogta iyadu nus bay leedahay nuska kale dee waa calafkii cidda joogtaa kolba oo dadkao dhan dee soo xaadirin kari mayna iminka eh macnee kolba cidda joogtaa la eegaya marbaa cid kaleba la waayaya marbaa qofkan dhintay aabbihii hooyadii joogi karaya marbuu sawj joogi karayaa zawj adigu binto keligeed noqotay waa taa way isbedelaysaa xaaladdu haddii maal bintadaas ay la joogaan mid kale ay la joogto oo ay laba hablood ninku intuu dhinta uu laba hablood ka tago qadimi mayne halka dambey gelaysaa markaa hadduu dhinto oo uu ka tago inan uu dhalay iyo inan iyadana way isbedelaysaa kolkaana oo saddex meelood ayay u qaybsanayaan labana inankaa qaadanaya qorina inanta wixiibaa sidaa u tashacubaya oo isweyweydaananaya bint libn inanka inantiisi weeye qiyaasan cala albinti bilijmaac muslimiintu saasay isku waafaqeen markuu ninku dhintuu ka tago inanuu awowu yahay oo qura oo wax ubadahoo kale uu leeyaba aanay jirin dee halkii inantunbay soo fadhiisanaysaa xoolii nus bay qaadanaysaa nuska kalena ciddii dee ama tola ama kale dhexlayaala ayaa qaadanaya taana tusaalaheed waa caynkaa walukhtu min alabi waalum walaashii xagga aabbiiyo xagga hooyaba ahayd shaqiiqa baa la ydhaha ashaqiiqa shaqiiq haddii la ydhaha ama shaqiiqa waa qofka labada dhanba ah aabbaha iyo hooyadaba ah kana tusaalaheed waxa weeye qofkii waa dhintay waxa uu ka tegey inanay isku aabbiyo hooyo yihiin ayuu ka tegey qofka da-diisu inta inan bayuu noq inan malaha soomaalida waxa u yaqaanaa unta da-da yare habar iyo ururtaba ha ahaato waa inanuun waa ukhta waa walaaluun waa walaashii uun da-du dee waxba tixgelin ma lehee abtirsimada iyo waxay isu yihiin baa muhiima marka hadduu dhintuu ka tago walaashii ay isku aabbiyo hooyo yihiin iyadu nus bay leedahay laakiin dee shardigu waxa weeye siduu xagga dambe kugu sheegi doono markaanu qofkani lahayn dee ubad ilaan hadduu ubad meeshii joogo dadkan ay hablahan ay walaalayiin meesha dee way ka baxayaan oo way sii hadhayaan xaaladaha qaarkood mooyaane markaan inantii nuskaasay qaadatay walukhtu min alab walaashii xagga aabbo iyo xagga hooyahayd soo sheegnay tanna waa ti xagga aabbo baabu lxujbi baabka xijaabka sida la isu xijaabayo inta badan mar walba dusha kuma wadan karno ama markaynu sheegayno mar walba sooma wada qaadan karno leanna uu fara badan yahi marka waa dhintay wuxuu ka tegay mid ay isku aabba un yihiin oo gabadh ah ruux dumar ah ilaahay baa wuxuu ihi in imru'un halaka laysa lahu walad walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak hadduu qof dhinto oo uu ka tago gabadh ay walaala yihiin ama labada dhanba ha ka walaalaadeen amba dhinacba eh nusunbay qaadan laakiin shardigu waxa weeye dee inuu qofkani kalaalo yahay oo asal iyo farac toona aanu lahayn asalna male faracna male labada midna ma joogo waayo sidaasaa marka iyaduna ay noqotay walaashi waazawj idaa lam yakun macahu walad zawj baa isna nus dha wax ku dhaxla marka ay ooridu dhimato ee ay ka tagta saygeedii ee aanay wax carruurana ooridaasi lahayn marka uu ku leeyahay waa inaanay sawjkan ama saygan wax carruur ahoo la joogta aanay jirin maaha carruur isagu u dhalay oo u gaara ee waa carruur ooridan dhimata ay dhasho wey ama isaga ha u dhasho ama ha sii wadato oo nin kale ha u dhasho oo ay hore u kulmeen carruur qofkan gabadhan dhimata ay leedahay waa markaanay meesha joogin isagu hadduu doonayo haba lahaado carruur leannahu dee waxba kama khuseeyaan taa oo isagu waa kii wax dhexlay saasaa muhiima inaad u fahamto waladkan uu yidhi meesha waa inaanu walad joogin markuu ninku sawnus sawjku nus qaadanayo waa carruurta gabadhan dhimata ay dhasho ilaahay baa wuxuu ihi walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad raggiioo waxa aa qaadanaysaan xoolihii gabadha barhkeed haddii aanay wax ubada lahayn dumarkaas walow waladu sinaba ha ahaado ilaa had iyo jeer weladkan aan meherka ku dhalanin waxa uu raacaa hooyadii oo uu ku abtirsadaa marka haddii ay dhimato oo mid waladu sina ama qaar kaleba ay ka tagto dee waa ubadkeedii waa ubadkeedii oo dhexlaya oo dee iyada way ku abtirsanayaanoo dee waa ina hiblaayo marka lama deedifayn karo oo lama odhan karo aabbo ku dhalay ma jiro de haddaanu aabba jirin hooyaa jirta hooyadu abtirsanayna waa tan dhimatay dhaxalkeediibuu dee wax ku leeyahy kan sawjkuna markaa waxba kuma dhexlaya nus ee uu riixmayaa meesha uu ka durkaya saasaa muhiima in loo fahmo gabadha sidii aynu horeba usoo xusnay marka ninkeedu uu dhexlayo ee nuskan uu wax ku qaadanayo waa in meheruun jiraa meher sharci ahoo sugani waa inuu jiraa oo aan faasid ahayn hadduu doono yaanu la aqalgelinba wax aqalgelibayuu jirin haddii labada qof ay isu mehersan yihiin marka uu midkood dhinto waanay isdhaxlaan meherkiina wuu sugmaa meherku yaan la magacaabinba marka hore yaan gurigalba jirin ee labadii qof kol haddii geeriyey midkood ay ku timaaddo waana isdhaxlaya meherkiina wuu sugmaya sidaynu habeenkii horeba soo baraarujinnay waxa isaguna dhaxalahun magtii oo haddii gabadhu u mehersanaydoo gaadhi jiidho ama la dilo oo alla qadaro ilaa qofka bani aadamkaa geeridiisu marna sababay yeelataa marna daraalu isaga dhintaae magta laga soo qaado kala badhun buu ninku leeyahay waxba lama yaabayo lama odhanayo meher qura isu hayey iyo ismay arag iyo waxba kale ma jiraan kala badhun buu leeyahay magteeda haddii maalan ay gabadhaasi inan qura leedahay ka soo qaad iyo sawjkeedii magtaa laga soo qaaday dee sawjkuna rubuc buu yeelanayaa saddexda kalena inankaa yeelanaya marka inankeeda iyo ninkeeda ayaa qaadanaya magteedii magta waxaan ugu mihaalinayaa ama tusaale aynu ugu soo qaadannaa waa meelaha mushkiladdu ay ka jirtay xaaraan cun kuu badan yihin ee dad badanoo acyaantii waddankaana indhaha ka riday taasaa runtii dhibkuu ka joogaa waxba lagama qaadi karo ee dadkan dhexlayaashaahunbaa leh marka nuskii waad ogaatay haddii qof nus wax ku qaadanayo waa inaanu shantan ka bixin inay kulmaanna daruuri maaha baynu yidhi waa rubuc baa isaguna wax lagu dhexlaa dadka had iyo jeer dhexalka qaadanaya qaar baa rubuc qaata isaguna waa fardu thnayni laba qolo ayuunbaa rubuc wax ku qaadan karaa azawju maca alwalad waa ninkii ninkii oo carruuri wehelayso aw walad alebn ama inanku carruur uu sii dhalay baa weheliya waa midtaas qolada labaadee rubuca wax ku dhexashaa waxa weeye wahuwa fardu zawjati waazawjaat waa oori ama ooriyo badan ayaa qorigan wax ku qaata goorma maca cadami alwalad aw walad alebn markaanu walad joogin ama waladka waladkiisu joogin sida aayaddaba ilaahay uu ku sheegay alla waxau ihi fain kaana lahunna walad falakum arubucu mima tarakna min bacdi wasiyatin yuusiina biha aw dayn walahunna arubucu mima taraktum in lam yakun lakum walad raggii buu ilaahay la hadlayo waxau ihi ooriyahaas haddii ay leeyihiin ubad raggiinna ifka ku soo hadhay oo rubuc qaata dayn iyo dardaaran dabadeed ooridii rubuc bay qaadanaysa marka ninkeedii uu dhinteen carruuri joogin waa saas wey azawj maca alwaladi aw walad alebn marka ninka gabadhiisu ay dhimato ay carruur ka tagto ama inankeedu ha sii dhalo ama iyaduba ha dhasha eh waxa ay noqotay kolkaa in waxay noqonaysaa markaa inuu isagii rubucu guuro rubuc buu guurayaa sawjkii sa ayaduba ay tilmaantay waxaa kaloo iyaguna wax ku dhexla zawjadii ama zawjaad ninku hadduu dhinto oo uu ka taga xaaskiis ama xaasaskiisii dee mid ilaa afar ayay noqonayaan xaasaskiine wuxuunay wada qaadanayaanun rubucah hadday mid qura tahayna rubuc bay leedahay mar hadduu ninkani carruur lahaa ama iyadu ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho laakiin isagoo waxaa ka hadhaya waladusinihii wuu ka hadhaya haddii mid lagu nabaya uu jiro oo waladusine ah amaba dee meherka horraysiisahoo aan meher xalaala ku dhalin hadduu jiro isaga ma dhexlayo wuu ka duwan yahay taas laakiin carruur uu dhalay kol haddii ay jiraan dhintana ooridiisii waxa ay qaadanaysaa waxaan leeyahay markaan carruuri jirin waxay qaadanaysaa rubuc marka carruurtu jirto waynu arki doonaa waxau ku yihi fardu zawjati aw zawjaati maca cadam cadam baa shardiga cadami alwalad aw walad alibn qaaruu dhalay qaaruu awowu yahay markaan midna joogin ooridii waxay qaadanaysaa ninkani uu ka dhintay ama ooriyihii dhowrka ahaa rubuc daraat baa la idhaahdaa dumarka oo waxaana isugu hinaasayeen wax sahlan maahee sida ay masaariifta isugu cidhiyayeen iyo ninka bay dhexalkana isugu cidhiyayaan hadday mid qura tahayna rubucun bay leedahay hadday afar yihiinna rubucun bay wada leeyihin arrinku saasuu noqday waana sida aayaddu ay cayimayso wey wathumun thumun baa isaguna yimid thumunku waa xoolihiioo sideed meelood loo qaybiyey meel marka intanna dee culimmadu waxa ay ku soo dabdiyaan erey bay ku soo koobaanoo dabdu dawi lfuruudi fi lbaxri rajz khudhu murataban faqul habaa dabaz habaa dabaz intaasay ku kulmiyaan intanoo farad oo dee xuruufta abjadka mid waliba waxbuu faa'iidayn jiray laakiin sidoo dhan da isaga qaada fartan waaweyn ay kugu qoran yihin wuxuu ku uhi wathumunu fardu zawjati waazawjaat xoolahoo sideed meelood meel wax lagu dhaxlo sidaa waxa wax u dhaxla oori qura ama ooriyo badan goorma maca alwaladi aw walad alibn marka uu qofkan dhintay ka teg ninkan dhintay markuu ka tegey ubad uu dhalay ama qaar u awow yahay marka ay meesha joogaan xaaskiisii ama xaasaskiisii badnaa waxa ay wax ku dhaxlayaan ay qaadanayaan sideed meelood oo meel waaxid calaa tamaaniya hadday mid tahayna intaasay qaadan hadday saddexiin iyo hadday afariina intaasunbay qaadan sidaa aayaddaba dee ilaahay uu ku tilmaamay ee uu ku caddeeyey fain kaana lakum walad falahunna humunu mima taraktum raggii geeriyoonayay ow dee ila qof waliba geeri buu iskaga xukanya dadku iyagoo nool nool buu ilaahay ula hadlay sidii wax janaasado kale haddii aa ka tagteen buu ilaahay haddii ubad leedihiin sideed meeloodoo meel bay qaadanayaan ooriyihii ama ooridii wixii ah ka dhimateen ila waad dhiman doontaa haddaana dhimaninee ku talagal marka xaaska iyo had iyo jeer carruurtu marka ay wax wada dhaxlayaan waa sidaas xaaskuna sideed meeloodoo meel bay qaadan carruurtuna dee wixii soo hadhay mid waliba calafkiisuu ka qaadaya ilaan rag iyo dumar mid waliba dhaxal gaaru lahaa laakiin ka aynu iminka ka hadlaynaa waa kii xaas xaaska had iyo jeer carruuri wehelisa sida waxu dhaxla wey ayaa sidaas musabaqan macnaha axkaamtan akhrinteedu waxa ay ka faa'iida tahay qof waloo muslimiba murmi maayee marka geerii timaada iyo markuu dhimanayo iyo markuu nool yahayba wuxuu iska ogaanayaa wuxuu hebel leeyahay iyo cidiba murmi mayso sharcigoo la bartaa waxay ka faa'iido tahay isagoo cibaado ah ka sakow murankana way jartaa oo dadku had iyo jeer markaanay macrifo u lahayn axkaamtan iyo nidaamkan dhaxalka ee sharcigu ka warramayo waxaa laga yaabaa muddo inuu qofku iska soo luudo isaga oo moodaya inuu xelayo dabeedna hadhow marka xoolii la qaybiyo wadaadadu jawaabaan afka dhulka uu ku dhufto ama amakaagiiyo uu qaadan waa ay ku noqoto saa daraaddeed bay soomaalidu yidhaahdeen sharcigu wax kaa kuu dhowna wuu kaa dheereeyaa wax kaa dheerna wuu kuu soo dhoweeyaa taasi macnaha waxay ka turjumaysaa qofkii oo garan la-aa talo muxuu wax ku dhaxlayaa oo dabeedna qofna uu waayey wax uu lahaa uu kuu dhow yahay ayaa lay adigu waxba ma lihid markaasuu yaabay mid kaleoo meesha iska maraya oo agjoogayaasha isku tirinayeyna waxa lay dhaxalkaad wax ku leedahay markaasuu yihi sharcigu wax kaa dheer buu kuu soo dhoweeyaa mabuu ka dheerayna wuu dhawaayay isagaan aqoon u lahayn aqoon darradiibaa qofkii marna waxaanu lahayn u dhowaynaysa marna wax ka dheer buu moodaya inuu soo dhowaaday marka taasunbaa muhiima waayahay wathuluthaani thuluthaanku waa xoolahoo saddex meelood loo qaybiyo laba ka mid a saddex qori intoo laga dhiga laba wey waa thuluthaan baa la ydhaha waa laba saddex la duldhigay fardu arbacatin afar qolo dheeftood weeye macnaha afar qoloa marka xoolaha la dhexlaya ay dhici kartaa in ay saddex meelooda wax ku qaataan kolba qaar ka midihi wada kulmi maayaana dee qaar ka mid a albintayni laba hablood wa bintay libn iyo laba hablood oo loo awow yahay waalukhtayni min alabi waalum laba hablood oo qofkan dhintay xagga aabbiyo xagga hooyaba ay walaalo ka ahaayeen waalukhtayni min alab laba hablood oo xagga aabba unay ka walaalahaayeen qofka dhintay rag iyo dumar midku doonaya ha ahaado waa afartaa afartuna iskuma imanayaane haddii laba binta joogaan dee intan kala midina huluthaan heli mayso haddii laba bintul ibni joogaan intan kale huluthaan ma laha labadan kale soo socdaa haddii laba ukhto oo ay joogaan xagga aabbiyo xagga hooyaba qofkan dhintay ay ka walaala yihiin dee kuwan xagga aabbiya iman maayaan saasaad u wadaysa hadday yimaadaanna si kale ay ku imanayaan laakiin huluthaankan afartani kuma kulmaane afartan mid unbaa qaadata huluthaanka ee afartu inay ku kulmayaan ha u qaadan waxaynu ereyga ugu celcelinaynaa dadka qaarkood baa u qaadan kara marka la yidhaahdo afartanaa qorigan wax ku dhaxla in afartu isugu soo ururayaan dee mar qura afar hulutaan shaygii kama wada go-ayaan haddii layidhi saddex meelood oo labuu qof qaatay dee miyay laba labaad ka go-ayaan ilaan one third baa soo hadhay ama hulutsunbaaba soo hadhayaba meeshiihe laba kale kuma soo hadhay marka saddexdan midunbaa hinjinaya waaye taasina waa saas weeye ilaahay baa waxa uu idhi suuratu nisaa yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunhayayn fain kuna nisaءa fowqa اtnatayni falahuna ثuluثa maa tarak ubadkiinaa ilaahay uu idiin dardaarmaya dhaxalkooda inaad siisaan ilaa ilaahay isagaa u naxariis badan khalqigoo waalidkaaga iyo cid walba isagaa kaaga dhawo kaaga naxariis badan sidaa daraaddeed baaba dadkii xigtada ahaa baa laleeyahy qofkan miskiinka xaqiisii hala siiyo waaba kii dad ugu dhawaada marka uu qofku dhinto ubad uu ka tago inamiyo hablana ay isugu jiraan waxay waxu dhaxlayaan lidakari milu xadi lunhayayn inankiina laba qori inantiina qori hadday hablo keliya yihiin oo laba ka badan baa ilaahay aayadda uu ku yidhi falahunna huluha maa tarak qofkani wixii uu ka dhintay saddex meeloodoo labay qaadanayaan saddex meelood marka laga dhiga labay hablahaasi leeyihin mar haddaanay hablihii inama la joogin fowqa snatayni bay aayaddu cabirtay labaduna waa la midun ilaan qur-aanka waxaa fasilaya xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam saxiixa ah sidaasaa nebiguna u dhexalsiiyey mar haddii laba hablooda yihiin iyo wixii ka badan hadday laba yihiin iyo hadday konton yihiin habluhu waa saddex meelood oo laba un oo marna gabadhi ma wada qaadanayso waxa dhaxalka la yidhaahdo macnaha sida ragga uma wada koobayso ilaa dee taa muctiqada mooyaan xagga ukhtaynka labada ukhto ee iyagana uu kuhi walukhtayni min alabi waalum walukhtayni min alab iyagana waxa u daliila qowlu llahi tacaala fain kaanat atnatayni falahuma ahuluhaani mima tarak qofkan dhintay hablihii ay walaalaha ahaayeen hadday laba iyo wixii ka badan yihiin saddex meeloodow laba ha qaateen dhaxalka saddex meeloodow laba ha qaateen sidaa weeye wuu dhintay qofkani wuxuu ka tegay laba habloodoo u dhalay islaam baa laba habloodoo ay dhashay ka tagtay ama odaybaa laba habloodoo u dhalay ka tegey saddex buu ka tegey afar buu ka tegey aduu laba unka bilow xoolii saddex meelood baa loo qaybinayaa dabcan markaasay laba qaadanayaan meesha soo hadhana dee dhexlayaasha kale ayuunbaa qaadanaya dhexlayaasha kale haddii wax qori wax ku qaato la waayana baaqi sugayaashiibaa la tegi doonaa baaqi sugayaashiibaa qaadanaya waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid a masel labadan hablood haddii ay weheliso inan ay walaala yihiin qofkan dhintay matala wuxuu ka tegay laba hablood oo uu dhalay iyo inan ay walaala yihiin oo ama xagga aabbiyo xagga hooye ay ka walaala yihiin ama xagga aabbo ta xagga hooye maaha xagga hooye gaar bay way noo imanaysa marka dhaxalkii intoodaasaba qaadanayaba qaacidaa jirta ah alakhawaatu maca albanaati casabaat habluhu walaaluhu mar walaalaha dhadigi markay hablo la joogaan casabay isu rogaan oo casabada ayaa qaybsama waa caasibun binafsihi wa caasibun bikayrihi wa caasibun maca kayrihi baa jirta caasibun binafsihi waa ragga automatical ama sidii toos buu isaga yahay qofkani casabo baaqi suga wiya haddii habluhu ay inama la joogaanna waa casabatun binafsi qof kaloo casaba ku noqda oo inankiiyo inanta wada jooga inantu qori ma leh macnaa wax cayiman ma laha laakiin kolba wixii usoo haraa iyadiiyo inanku ama maalkao dhan ba iyadiiyo inanku ay saddex meelood u qaybsanayaan oo inanku intuu qaato unbay nuskii qaadan waa caasibun binafsi caasibun maca alkhayr alcasabatu maca alkhayrna waa hablo uu qofkan dhintay dhalay iyo hablo ay walaala yihiin oo wada jooga waa inantiisi iyo tu ay walaala yihiin inantii nus bay qaadanaysa inantii markay nus qaadato ta kalena nuska kale qaadanaysa warkiiba u dhammaaday ninbaa hawdkan geel ku hayay fara badanoo boqol halaada laba qorina wuu hayay ninay xagga aabbo ka walaala yihiin baa dhintoo geela lahaa wuxuu ka tegay inantiisii iyo iyo taa ay isku aabbiye hooyada yihiin iyo oori saddexdii dumar ahaa ayaa ugu yeedhiyey geeliiba iyo qorigiiyo wuxuu gacanta ku hayoo markuu sheekhii dhaxlay wuxuu ihi dumarkaa leh iyagaaba laga yaabaa masaladu inay jajab ka sii gasho oo aniguna maxaan leeyahay adu waad iska dhaqaajinaysaa buui xil wareejin baad samaynaysaa igawalaan dhaqaajinayna waxba ku wareejinay buui geela muddo dheer baan soo hayayoo waxalla waxaan ku wareejinayaa ma jiro marka runtii waxa weeyaan dee sharcigunbaa la raacaya sharcigunbaa la raacaya waxa kale taasi kuu muujinaysa odhaahda odhanaysa dhaxalka wuxuu u badiyey sharcigu dumarka ayaa iyana meesha ka baxaysa ee marar badan bay dumarku badsadaan marar badanna raggay riixaanba waa masalo wuxuunay ku xidhan tahay sharcigu wuxuu ka yidhi marbay dumarku badsanayaan ragguna yaraysanaya marna dee raggaaba qadaya sida taas oo kale oo dumarkiibaa wax dhexlaya waaya bintayl ibn labadan hablooda inankuu dhalay macnaha waxa weeye kolkuu waalidkii dhintee uu ka tago laba hablood oo inankiisuu dhalay markaasi waa markaan habla joogin ama qof dee awlaaddii tagoogu kolkaanay joogin bay kuwan kala imanayaan sidaa u faham walukhtayni min alabi walum iyaguna markanay saddex meeloodoo laba qaadanayaan hablahan walaalahaay iyaguna waa marka ubadkani aanay joogin meydku dhalay kollay baabku wuxuu u baahan yahay sharax badan tusaalayaal badan islaan qayrayn badan oo ku iman karta in aada loo sheeg sheego laakiin haddii dee aynu aada usii dhex galna waxaa suuroobi karaa inaad intaa la sheegayana fahmi weydo intan qoranina kaa lunto ayaa dhici karta marka waxay ku fiican tahay intan qoranuun inaad ku midito ninkan dhaxal iyo akhriskiisa hore u adag intanaada ku adagba waaya oo waxaa la yidhaahdaa altaxqiiqu waaltakfiiru laa yajtamicaan inuu qofku wixii takfiiriyo oo aada badsato isla markaana aada taxqiijiso oo aada sugto waa laba iska hor imanaya taqliilka iyo takfiirka iyo waxaa isgeli karaa taxqiiq inaad yarayso oo dabeetana aada sugto soomaalidu ay yidhahdaan casharkiiyo cadkaba waa la yaraystaa si aanaad ugu mergenin macnaheedu waxa wey qofku haddaanu culayskaa wada qaadi karin oo maskaxdeedii aan u haynin ama aqoonteedii aan u lahayn inuu koobaa fiican waxa uu ku yihi haddaba wathuluhu fardu thnayni huludku waa saddex meeloodoo meel soomaalidu waxay dhahdaan saddex daloolow dalool bay dhahdaan saasay ku fahmaane wax la dalooliye maanaan garanay waa wax saddex meelood loo qaybiyey meel unbay ka dhigantay waaxid calaa alaat fardu thnayni laba faralkood weeye haddaad maqasho saddex saddex qoriyow qori baa la qaatay oo qof qaatay waa labadan soo socda midkoodu al-ummu waa hooyo idaa lam tuxjab marka aan la hor joogsan waa mid wa huwa hulukani lilithnayni fasaacidan lab u sugnaaday iyo wax ka badanoo min alikhwati walakhawaat walaalihii lab iyo dhadigba ah min waladi alum oo kuwii ah xagga hooyo kala walaala ahaa qofkan dhintay qofkan dhintay kuwii xagga hooyo kala walaal ahaayoo tiro badana oo mid ka badan labadaa qolaa wax ku dhexla thulu islaanta mid qofkan dhintay dhashay rag iyo dumar mid kasta aado qofka dhintay mar hadday hooyo tahay mar bay thulu wax ku dhexashaa markaasi waa goorma waa marka aan la xijaabin buu ku yihi xijaabkan macnihiisu waa maxay xijaab dhaxalka laga saaraya maaha oo xujbulxirmaan maaha laakiin waa xujbulnuqsaan waa xujbunaqs macnaa dhaxalkiibaa ayaan ciddii ku yaraynaysay baan meesha joogin ilaan iyagu ma ma baxdo hooya baynu marnaba oo lama xijaabo marka idaa lam tuxjab kolkaan la xijaabinta wuxuu uga jeedaa dadkii huludka ka kaxaynaya ku yaraynayay markaanay joogin oo maalan ahaa waxay dhaha culimadii horaa way ka mahmaano waxay dhaha habar walad weyday walad waladkii weyday walaalo tacaduda weyday thuluth la weecatay bay dhaha haddii ay walad weydo walad waladkiina aanu jirin walaalo tirooboo tacadudayna aanay joogin thuluth bay hooya wax ku dhaxashaa macnaheedu waxa weeyaan qofka dhintay kamuu tegin ubad ubad waa wooyahayna ma joogaan dar ay walaala yihiinna ma joogaan kuwa ay walaalaha yihiin oo badan macnaha mid ka badan kuwa ay walaalaha yihiin hadduu mid iyo waa gaar laakiin tacadudka waxaa looga jeedaa laba iyo wixii ka sii badan marka uu dhintuu ka tago walaal qura iyadu waa sideedan unbay ahaanaysa haddaba intaasunbaa shuruudda loo xidhaya waa intaa waa inaanu qofkan dhintay ka tegin wuxuu dhalay iyo wax ay walaala yihiin oo laba ka badan laba iyo wixii ka badana markaa saddex meeloodoo meel bay hooyadu qaadataa ilaahay baa aayadda ku sheego waxau ihi fain lam yakun lahu walad wa warihahu abawaahu faliummihi huluf hadaanu ubadba lahayn hooyadu waxay qaadatay iyo aabbuhu mid waliba saddex meeloodoo meel buu qaatay kaasi waa mid haddaba way mararka qaarkood marka wax xijaaba ay yimaadaane dadkan la iska ilaalinaya ay yimaadaan way ka guuraysaa hulufkan oo xagga suduskay u kacaysa qolada labaadee huluf wax ku dhexashaa waxa weeye iyaguna lithnayni fasaacidan labuu u sugnaaday hulufku iyo wax ka badan min alikhwati walaalihii laba ah walakhawaati iyo walaalo dhadiga oo min walad ilum kuwii ay xagga hooyo qofkan dhintay ka walaalahaayeen maalan iyagana dee waxa shardi baa u xidhanoo waa inuu qofkani kalaala yihi ilaahay baa wuxuu aayad qur-aana ku yidhi suuratu nisa fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi thuluth walaalaha qofka dhintay ay xagga hooyo ka walaala yihiin hadday ka badan yihiin mid keliya saddex meeloodow meel bay qaadanayaan labay noqdeen shan bay noqdeen toban bay noqdeen intay doonayaan ha noqdeen saddex meeloodoo meel bay leeyihin laakiin shardiga u xidhan iyagana waxa weeye dee in aanu joogin farac waaris qofkani ubaduu dhalay iyo ubad uu awow yahay iyo aabbihii iyo awowgii midna ma joogaan asal iyo farac midna ma joogo uu dhinto aab asal iyo farac midna ma leh aabbihii iyo awowgii iyo ubadkiisi iyo qaaraysii dhale midna ma joogaan waa kalaalah marka kuwa laakiin xagga hooye ay ka walaalayiin baa jooga ama rag iyo dumar ha isku jira ha ahaadeen ama rag qura ha ahaadeen ama dumar keliya ha ahaadeen sidaa ilaahayba uu yidhi fahum shurakaau fi thuluth saddex meeloodoo meel unbay wada leeyihin xoolaa saddex meelood baa loo qaybinaya meel baa la siinaya kuwanay xagga hooye ka walaalayihiin labada meeloodoo kalena dee dhexlayaal baa loo egeegi dhexlayaal haddii loo waayana dee waa nasiibkeeda waaya taasina xukunkeedii saasuu noqday marka iyagu waxay kaga duwan yihiin walaalaha kale kuwan xagga hooyo sidaa aayadduba ay sheegtay ma kala badsadaan iyagoo rag iyo dumar u wada jooga ayaa raggooda iyo dumarkooda shurakaa baa ilaahay uli way isleegaysanayaan wey macnaheedu lidakari milu xaddi luntayeyni halku kuwa kale ka yidhi oo inankuu badsanaya kuwan ma badsanayo inanku ee inankii inantu isku qori unbay qaadanayaan ile hooyadaa quray kusoo wada dhawaadeen kaasay noqotay marka wuxuu ku uhi haddii ay badan yihiin oo kuwanay xagga hooyo qofka dhintay ka walaalyihin hadday badan yihiin wey hadday mid yihiin maxaa dhacaya oo inan qura uu yahay ama inan qura ay tahay ulukan waxba kuma dhexlaya sudus buu qaadanayaa agga dambe ku jiraa xagga dambe ku jiraa marka had iyo jeer waxyaabaha uu qof dhaxalka ugu adkaan karo qof waxaa ka mid a isbedbedelkan faraa badan qofkiibaa mar halkan wax ku dhexlaya mar xaaladiisii way isbedelaysaa wuu yaraysanaya marna wuu badsanayaa taana waxaa keenaya kolba dadka ay wada joogaan ayaa la eegaya sidaa dar darteed bay habboon tahay miraaran wa tikraaran qofku intaanu dhaxal qaybinin inuu horta dee aqoonta u leeyahy ka sakow iska hubiyo kolba oo iska hubiyo qofkan ciddii xijaabaysa miyay joogtaa maanta talow qorigii wax miyuu ku dhexlaya dee qof matal meel yar wax ku dhexli lahaa haddaad wax badan siiso dee uu dhaqaajiyeyba kasoo reebiddii ba adkaanaysa wasudusu fardu sabca buu ku uhi fardu sabca suduska toddoba qolo ayaa wax ku dhexla sudusna waa maxay waa lix meelood oo meel xoolii marka lix meelood loo qaybiyo meel ka mida weeye suduskaas toddoba qolaa soo geli kara oo kani sudus ku dhexlaya oo kani sudus ku dhexlaya oo kani sudus ku dhexlaya waanay dhici kartaa dhowr sudusyalihi inay kulmaan dhowr qolo oo mid waliba sudus doonaya inay kulmaan wax dhici kara wey ka u horreeyaa waxa weeye al-ummu hooyadii aad soo arkaysee uludka qaadanaysa mararka qaarkood ba intay kasoo guurto suduskan wax ku dhexli karaysa waa goorma dee dadkii laga ilaalinaya waa markay yimaadaan maca alwalad aw walad alibn waa markuu walad joogo ama walad waladkii joogo macnaa hadduu qofku dhinto uu ka tago hooyadii iyo dee inantiisii yareeba oo haba badin ama hooyadii iyo inankiisii mar haddii ubad joogo hooyadu waxay u kacaysaa xagga suduska way yaraysanaysa ulud waxba kuma dhexlayso ee way yar way maanta way yaraysanaysa xagga suduska ay ukacaysa aw inayni fasaacidan ama meeshii waxaa jooga laba iyo wax ka badan min alikhwati walakhawaat oo walaalihii ah laba iyo kuwii dhadigaa qofka dhintay kol hadday dar ay walaala yihiin ay joogaan laba iyo wixii kasii badan hooyadii lix meeloodoo meel bay wax ku dhexlaysa ilaahay baa waxau uhi waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus mima taraka in kaana lahu walad aabbihii iyo hooyadii qofkan dhintay mid waliba wuxuu qaadanayaa sudus hadduu qofkan dhintay ubad lahaa wa qaala subxaanahu ayضa fain kaana lahu ikhwa faliummihi sudus qofkan dhintay haddii ay daray walaalayihiin ay joogaan ifka hooyadii lix meeloodoo meel bay leedahay ilaa walaalo tacaduday baa joogeen islaantii waa taa wa huwa liljaddati cinda cadami اlum suduska waxaa wax ku dhexlaa ayeeyo markaanay hooyo joogin mar haddii aanay hooyo joogin ayeeyaa sudus qaadata ama ayeeye aabba ha ahaato ama ayeeye hooye ha ahaato islaantii iyada kusoo dhowaatay iyo islaantii aabbaha kusoo dhowaatay labaduba waxay iska ilaalinayaan iyada ana nabiya sala allahu calayhi wasalama jacala liljaddati sudus ayeeye wuxuu nebigu u xukumay sudus idaa lam takun duunahaa um meeshii haddaanay hooyo joogin mar haddaanay hooyo joogin ka sokaysa taasina waa noocaa oo ayeeyadu sideedaba ayeeye haddii la arko wax dhexlaysa ama tu aabbaha ahaata ama tu hooyee halkaa ma soo dhaafto lix meeloodoo meeshaasunbay wax ku dhaxasha waaya waxaynu maraynaa laba qolo toddobadii suduska wax ku dhexlayay walibinti libn inanka inantiisaa sudus wax ku dhaxasha maca binti sulb marka tii tagooga ama tii qofkan dhintay uu dhalay ay meesha joogto macnaha wuxuu ka tegey inantiisii iyo inanuu awowiya laakiin waxaa shardi ah inama la dhexlayaana inaanay joogin iyaguna aanay mid ka badnayn inantu mid kama badna ta loo awogayayna mid ma dhaafsana wax ragoo meesha joogaana ma jiro oo dee iyaga la walaala marka takmiilata thuluthayn bay isla qaadanayaan saddex meelood oo laba is dhammaystiranayaan inantan uu dhalayna nus bay leedahay tan kale awowga uu yahayna maxay leedahay sudus nis iyo sudus haddii la isku darana waxaa loo yaqaanaa huluthaan bay la mid yihin oo dee lix marka aada nus ka saartay saddex noodaa eed sudus ka saartay mid noq mid noqdo lixda afartoodu waa huluthaan macnaa labadoodaa isla qaadanaya huluthaan inanta loo awow yahay marka inan qurahoo tii la dhalay joogto waxay qaadataa taa loo awoga yahay maxay sudus wa huwa suduskani oo qoladii afraade lilukhti walaal buu u sugnaaday gabadh walaala min alabi xagga aabba ay ka walaala yihiin qofkan dhintay maca alukhti oo walaal kala wehelaysa min alabi waalum xagga aabbiiyo xagga hooyada macnaa waa dhintay qofkani ubad kama tegin laakiin wuxuu ka tegay habla ay walaala yihiin habluhuna way kala duwan yihiinoo mid waxa ay ka walaala yihiin xagga aabbiiyo xagga hooyo midna waxay ka walaala yihiin xagga aabba uun marka tan ay aabbiyo hooyo ka walaalay inay isku bahda yihiin nus bay leedahay oo dee halkii inantuu dhalay ku jirtaa tan ay isku aabba yihiinna waxay leedahay lix meelood oo meel oo halkii tuu awowga u yahay ayay ku jirtaa ya'khudaani takmilata huluthayn labadoodaa saddex meeloodoo laba isla qaadanayaan xoolihii waxa weeye lilukhti maca min alabi ukhtadii baa qaadanaysa buu kuhi oo min alabi un kala walaala goorma maca alukhti min alabi waalum marka ay taa wehelinaysay la joogto qiyaasan calaa binti alibni maca albint wa huwa fardu lab aabbaa wax ku dhexlaa suduska waxaan loo yaqaano aabbahaasoo maca alwalad walad la jooga oo walad alibn inanka ubadkiisii la jooga iyaduna waa noocaa tale hadduu qofkana dhintuu ka taga aabbihii iyo ubadkiisii mar haddii ubadba joogo aabbihii sudus buu leeyahay lix meelood oo meel mar hadduu qofkani dhinto rag iyo dumar mid kasta ha ahaado oo uu ka taga aabbihii hooyada soo aragna iyada hooyadiise wuxu dhaxlaysa soo aragna ku celin mayno laakiin hadduu aabbihii ka tago ubadna uu ka tegey aabbuhu waa lix meelood oo meel hadduu ka tago aabbihii iyo carruuru awo u yahay odaygu waa lix meelood oo meel suduskaa uu qaatay ama suduskaasuu ku tegi doonaa ama uu soo noqon karaa masalan haddii carruurtan qofka dhintay uu dhalay ama awowga u yahay ay yihiin kuwo inamiyo habla isugu jira odaygu suduskaa soo dhaafi maayo hadday yihiin inamo keliyana suduskaa soo dhaafi maayo laakiin hadday yihiin hablo qura habluu dabcan markay nasiibkooda qaataan isaguna nasiibkiisa uu qaato haddii baaqi soo hadho odaygaa isku laba rogaya leanna kolkaa horena qoladii faralkee loo cayimay buu ahaa marka dambena waa baaqi sugayaashu ku biiro labada dhanba waxbuu ku dhaxlaya qofkaa isaga masala wuxuu ka qofkani ka dhintay aabbihii iyo inantiisii ayuu ka tegey marka inantii maxay leedahay mar hadday keligee tahay nus odaygiina kol haddii uba joogo muxuu leeyahay sudus marka wixii waa in lix meesha sudus ka baxee ugu yar halka lix meeloodoo meel laga heli kara ee ugu yarina waa lix marka lix loo qaybiyo inantii nus la siiyo saddexa odaygiina lix meeloodoo meel la siiyo oo midh ah afar ay noqoto labaa soo hadhaya labada ayaa qaadanaya odaygan baa qaadanaya odaygan allow naxariisayga dhalay ayaa qaadanaya taa macnaheedu waxa weeye isna saddex buu qaatay inantiina saddex bay qaadatay markaad cilmiyan sidaa u hesho xisaab ahaan habkii dariiqadii hore la marayay faraa'idka waad ka bedelaysaa wuxuu noqonaysaa difaar by two waa inaad tidhahda marka hadduu kana saddex leeya kana saddex leeda cilmiyan taa ku ogaata habkaad uga shaqaynaysaa dee waad iska bedelaysaa tii hore labunbaad u qaybinaysaa wixii laakiin haddaad doonayso inaad ijraa'aadka aada martay muujiso waa inaad dee kolkaa shaxdii u samayso oo suduskii samayso baaqigii tidhaahda lilab macal waaxid isugu geyso xisaabtasaa u muujiso kolka waaya marka saasun baad ogaanaysaa marka dee uu odaygu mar wuxuu ku qaadan karaa ahlufarad buu noqon karaa keliya marna wuxuu noqon karaa ahlu farad iyo casro labadaba uu noqon karaa odaygu mar buu noqon karaa casro keliya hadduu qofkan dhinto oo uu ka tago aabbihii uun oo wax ubadi aanu jirin dee xoolaha aabbihii un baa leh hadalba ma joogo markaana waa casaba kolka aabbuhu mar casabuu wax ku dhexlaya waa baaqi suge mar wadartii buu wada qaadanaya mar labadiiba wuu yahay isku darsi waxa uu ku yihi haddana suduskii buu wadaayo wa farduuljad awoobaa wax ku dhexla cinda cadami alab marka aabbo la waayo mar hadduu qofkani dhinto aabbihii awowgii uu joogo ma aha awowga hooyo laakiin waa awowgii aabbo awowgii aabbaa meesha jooga awowga aabbo wuxuu qaadanayaa sudus oo dee halkii aabbaha ayuu fadhiyaa qiyaasan cala alab bilijmaac waa muslimiintu saasay isku waafaqeen aabba la waayaaba halkiisii awowgaa soo galay iyadana saasaa xaalkii noqday awowga laftiisii ka yarayn maayo aabbihii isna halkii unbuu taagan yahay oo marna qorigan unbuu qaadan doonaa haddii meesha waxa jooga ay hablayihiinna baaqigana isagaa ku darta wa huwa fardulwaaxid mid keliya faralkii weeyi min waladi alom awlaad ulom haddii aada aragto waxa weeyaan waa qoriga ay wax ku dhexlaan markay mid qura yihiin waladul um markuu ku leeyahay hooyada inankee waladkeeda macnaa qofkan dhintay miday xagga hooye ka walaala yihiin weeye hadduu qofku dhinto oo uu ka tago miday xagga hooye ka walaalayihin ama inan ha ahaado nin ha ahaado ama gabadh ha ahaadee lix meeloodoo meel buu qaadanaya ilaahay baa waxau uhi wain kaana rajulun yuurahu kalaala aw imra'a walahu ahun aw ukht falikulli waaxidin minhuma sudus mid kastoo labadoodii sudus buu qaadanaya laakiin dee sidaa aayadduba ay shardiga ka dhigtay qofka kan dhintay ay hooyada ka walaala yihiin isku hooyo yihiin marka uu wax dhexlayo dee shuruudaa loo xidhaya waa inaanu asal iyo farac midna jirinba asal iyo farac ayaa xijaabi kara qofkan dhintay qaar uu dhalay qaar uu awow yahay aabbihii awowgii kuwaasi kolkaa meesha ka maqan yihiin ee kalaala loo yaqaano kolkaasuu ama thuluth qaataa qofkan ay xagga hooyo ka walaalayihiin ama sudus qaataa laakiin dadkaasi haddii ay joogaan meesha wuu ka baxayaa dhexli maayo haddii walaalo kale ay jiraan oo ay isku aabbo iyo hooyo ahaayeen qof ka dhintay ama isku aabba un yihiin kuwan meesha ka bixi maayaan xagga hooyo kama baxayaan oo walaaluhu ma riixaan walaaluhu riixi maayana qorigiisuu iska qaadan doonaa dee wixii kale soo hadhayna isaga ma khuseeyaana ciddii dhaxal kale bay khuseeyaan marka intaa ayaa uu ku tilmaamay halkan waxa sida ay isu xijaabayaan oo ah kelmadihii aynu dusha ka sheeg sheegaynay ayuu xusi doonaa xijaabka wax la xidhiidha qof walba qofka riixiya ama dhaxalka ka saara ama ku yareeyuu xusi doonaa cumuuman kolka lasoo ururiyo waxa aada ogaanaysaa un intan labada aayadoodee suuratu nisaa bilowgeeda ku sugan intan sida wax ugu kala dhaxlaan dadku ayuunbaad markaa ogaanaysaa kollayna akhris badan iyo kafiirsi bay u baahan tahay hadduu qofku doono dee inuu ku shaqeeyo wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين su-aasha horeysa waxa weeyaan haddii waalidku uu dhinto ubadkii mid ka mid ah uu xoola u dardaarmo oo la isku qabsado muxuu xukunkiisu noqonaya markaynu soo gaabino dardaaranka nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu uhi ina allaha acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaaris waardada ogaadoo qof waloo dhexlaaba ilahay dhexalkiisii wuu u cayimaye dardaaran ma laha qofka dhaxalihi qofka dhaxalihi dardaaran male markaa culimmadu laba madhab unbay u qaybsayeenoo madhab daahirka ah xadiidkay raacay oo ah inaan qofkan wixii loo dardaarmay jirin ee uu dhaxaluun leeyahy qolyaha qaarkoodna si ku yaro dhow unbay sheegeenoo waxay yidhaahdeen aw tatawaqaf biiijaaz ilwarasa waxa arrinkaasi uu ku xidhan yahay dhexlayaasha kale in loo weydiiyo oo la yidhaahdo war ma idinu fasixi doontaan kan idinka mida dee mar hadduu waalidkii intaa u dardaarmay ma idinu fasix ha hadday idhaahdaan wuu socon hadday diidaanna dee wuu istaagi wallahu aclam su-aasha labaadna waxa weeyaan hadduu qofku ku dardaarmo meel fog meel heble ha laygu aaso ama isagoo dibadda ku dhintay waddankii ha lay geeyo muxuu noqonayaa xukunkiisu dhaxalkunbay su-aalaheennu khuseynayeen kollayna dee wakhtiguna wuu inagu yaryahay waxay ku fiican tahay su-aaluhu baabka aynu akhriyayna inay la xidhiidhaan wixii dee cashar akhrisa iyo cilmi faa'iidaysiga kutubtaa laga daalacan doonaa taasi waa masale runtii la xidhiidha guud ahaan wasiyada wasiyaduna way noo soo socotaa baabka dardaaranku qofka goorta dardaarankiisa la fulinaya iyo goorta aan la fulinayn way noo iman doontaa insha allah halkaasaynu kaga jawaabi haddii uu aabbahay dhinto hooyadayna ay meherkii ku lahayd xoolana aanu ka tegin anigu ma ka bixin karaa
waa dayn weeye dayn qofkan lagu lahaa markaa qofkii daynta ku lahaa wuu ka saamixi karaa haddii cid kale ay ka bixisana waa ansaxaysa waa fiicanta ka ka daayeyna ajri buu leeyahy ka ka bixiyeyna ajri buu leeyahy mid waliba oo dee waa wixiisiya uu sadaqaystay uun labada siyood bay ansixi karaa inay islaantu ka daysaana way ansaxaysa soomaalidu waxay idhahdaan ma ansaxayso oo cid u waxyootay garan mayne waxa weeye qofku markaa uu dhintay iyadoo lagu leeyahay meherkii meherku waa daynu dayntii isagoo lagu lahaa haddii laga saamaxo sidii ay u ansaxaysa haddii xaaskiisu ay ka dayso meherkiina dee way ansaxaysa haddii la siiyana iyadana waa la mid oo dee waa sadaqa wey laba su-aalooda isku yaro dhowo malaa laba qof ay qabsatay unbaa soo qoray mid wuxuu leeyahay haddii aabbahay uu dhintay oo ay joogaan caruur xagga hooye aanu ka walaalanahay miyay ila dhexlayaan ka kalena wuxuu leeyahay hooyaday ayaa nin guursatay marka ka hore wuxuu leeyahay aabbahay baa dhintay marka caruur aanu xagga hooye ka walaalanahay miyay ila dhexlayaan taasi waa taa ka labaadna wuxuu leeyahay hooyaday baa nin guursatay caruur bay u dhashay ninkii baa ka dhintay inteebaan xoolaha uu ninkaasi ka dhintay aan ku leeyahay ta hore ta hore horta marka uu qofku leeyahay aabbahay baa dhintay caruur aanu xagga hooyo ka walaalanahayna way joogaan soo sidaas maaha dee awlaadul umkii aynu halkan dhaxalka ku haynay kuwaasi kuma jiraan awlaadul um kuwan xagga hooye ay ka walaala yihiin waxay dhaxalkooda la isweydiin lahaa haddii qofkan su-aasha soo qoray uu dhintay laakiin maxaa iska khuseeya isaga iyo aabbihii aabbihii baa dhintay dee aabbihii xagga hooye kama walaalo ahaa carruurtan laakiin adigaaga noole dhaxalka sugaya ayaa xagga hooye ka walaalatay marka horeynu qaaciide usoo bixinnay odhanaysa marka la idhaha walaalkii iyo aabbihii iyo kadaa marka la sheego qofkan dhintayba waxaan isu yihi marka kuwan xagga hooyo adiga kaala walaala haddaad dhimatay iman lahaayeen laakiin aabbaha haddee xagga hooye kama walaalahaa taasi waa sidaas weeye tan kalena waxaan odhan lahaa mar hadduu masaladu ay dhaxal tahay fatwo kuma socoto laakiin waxay u baahan tahay diraasad iyo in la qoro qofka dhintay cidda ku xeeran oo dhan marka culimadaad la xidhiidri doontaa insha allah
kanina waxa uu leeyahay gabadh baa dhimatay gabadh baa dhimatay gabadhaasi intii aanay dhimanin iyadu qof bay dishay macnaa gaadhay qof jiirhsiisay iyadiina shil bay ku dhimatay magteediyaa qaadanaya tay geysatanayaa bixinaya kolley su-aalaha wixii garsoor u baahan garsoor alqadaa marka fatwo lagu sheego waxbaa ka naafan karaa ama waxbaa isweydaaran karaa dabeedna qofku shaki bay ku abuuri karaan idan qofka dumara unbaynu qaaciid ahaan guud ahaan unbaynu sheegi lahayn qofka dumara haddii ay wax disho ama ay wax geysato dee casabadeeda iyo tolkeedaa bixinaya haddii iyada mag laga qaatana dee waa qof bani aadam ahoo sida rag oo kale un weeyo dhaxalkeeda cidda leh dhaxalka aynu iminka ka warramayno cidda leh oo ninkeedu uu ka mid yahay ayuunbaa wax ku leh sida iyaduba hadday dhimato ninkeedu sida hadduu isaguba uu dhinta ay dhaxalkiisa wax ugu yeelan lahayd magtiisa ugu yeelan lahayd ayuunbay iyana ugu leedahay marka hadduu qofku wax dilo tolkiibaa bixinaya haddii dee uu khata u dilo weliba weeye hadduu camdi u dilana isagaa lagu leeyahy haddii uu isaga la dilo mag laga qaatana dee waataynu caaw o dhan ka soo warramayno dee dhaxlayaasha ale magta su-aashan waxaa leedahay dhexlayaasha qaar ka midii hadday diidaan in dhaxalkii la qaybiyo xukunkiisu noqonaya sideedaba qof wixii xaq loogu leeyahay diida dee waa ashkata uun qofka marka wixii xaq loogu leeyahy la weydiisto waanu bixiyaa hadduu bixin waayana waxa xaq loogu leeyahay in la ashkateeyo maxkamadi ay ka goyso oo lagu xukumo fulin loo sameeyo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam layulwaajidu yuxillu cirdahu wa cuquubatah qofkii wixii xaq loogu lahaa helayey bixin karayay waxba ku xidhnayn hadduu diiduu meermeeriyo yuxillu cirdahu wa cuquubata in dheg sharaftiisa meel laga dhacay iyo in la cuqubeeyo oo la xidho labadaba wuu mutaystay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam su-aashanina waxay la xidhiidhaa casharkii shalayto xalayto markaa fiidyowgu miyuu soo gelayaa sawirada la diiday ee mamnuuca ah marka la duubayu ujeeda kolley waa sawir uun nooc marka loo eego isaguna dee kabaradii waa qaybtaa fotoqaraafka uun marka waa ixtiyaajada waataynu xalayta ka soo hadlaynay wixii haddii loo baahdo faa'iido uu soo kordhinayo waa shay laba af leh oo khayrna looga faa'iidaysan karayo sharkana looga faa'iidaysan karayo iclaamkuna dee doorka imika ku jiro waa ogsoonay marka dhinaca khayrkunbaa looga faa'iidaysanaya insha allah wallahu aclam su-aasha u dambaysa waxa weeyaa ninkan wuxuu leeyay marka aan suuliga ka soo baxo ee muddo joogo mar walba kaadi baa iga timaada marka maxaan yeelaa buu leeyahay igama dhammaanaysa kaadidaasi mar walba waa caadi waxaa dhici karta in horta waswaas jiri karo oo had iyo jeer shaydaanku qofka siyaabo badan buu uga faa'idaystaa marka meelaha xubnahaasi wax ka soo baxaan qoqoyaan iyo waxaasi ay ku yimaadaan mararka qaarkood buu ama shaydaanku afuufa ama taabtaa oo dabeedna uu qofkii moodayaa in wax ka soo baxeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku daweeyey waswaaskaa isaga ah markuu suuliga ka soo baxo oo kale ama weysaysto in yaroo biyo khafiif ah intuu qaado ayuu halkaa guntiga dushiisa ku shubi jiray si had iyo jeer markuu shaydaankii ku idhaahdo kaadi baa soo baxday aad u tilaamiyo waa biyahan ku shubay oo adiguna inaad jawaabtaa loo baahan yahay markuu shaydaanku waswaasiyo adna jawaab baad siinaysa taasi xal weeye oo hadduu qofku waswaas qabo haddii wax xaqiiqo ahoo ay jiraan xaqiiqo jirta uu yahayna waxaa habboon qofku daa'im ulxadas baa magaciisa loo yaqaanaa ama salasul bowl qofkaan kaadidu ka joogsanayn inuu salaad walba u istijoodo una weysaysto baciya wixii la midana xubinta taranka uu kaga hagaajiyo inta uu salaada ku jiro marka inta uu salaada ku jiro wixii ka yimaada falaa xaraj dhib male allahu aclam jasaak allah khayr sheekh maxamed aad baad umahadsantahay intaasay inoogu dhantay wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu